wasaaradda arrimaha dibadda doorkeeda arrintaa ku saabsan waxa weeye keliya inay adduunka dibadda u tarjunto mawqifka oo u cadayso mawqifka dawladda soomaaliyeed waya waxaa dhacday inaad ka qayb gashay shirkii ururada ururka jaamacadda carabta golaha wasiirada waxaana aada la isula dhex maray adiga ku dhaadana aad sheegtay in warqad ay u gudbisay dawladda soomaaliya khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi iyada oo ka cabanaysa sida ay imaaraadku u galeen heshiiskaas ama ula dhaqmayaan soomaaliya bal faahfaahin naga sii noo qodobe wixii ku qornaa warqadda aada gudbiseen warqadda aan gudbinay horta wasaaradda arrimaha dibaddu waa qeyb kamida dawladda soomaaliyeed marka mawqifka waxaa iskale dawladda soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda iskale malaha waa mawqif ka yimid go-aan madaxweynaha ra-iisaalaha golaha wasiirada ummadda soomaaliyeed ay kuasan tahay qeybaheeda oo dhimi marka waxa anagu taasaa tarjumayna adduunka ugudbinayna shirka jaamacadda wasiirada waxay kusoo beegantay iyada oo uu jiro anagu marka waxaanu cadaynay sadiya in aan sharikad dubay laga yahay dubay sood ay gudubtay midnimada iyada ee qaranimada iyada oo ay dawladda ogeyn ay soomaaliya dawladda ogeyn ay soomaaliya ka gashay marka anaguna aan saa diidayna arrintaa ayaanu inaga oo sheegnay in ay tahay inaan meel looga dhicin karo iyo sirka dalka iyada intaas ayaanu cadaynay waya maxaa ka soo baxay
waxaa ka soo baxay jaamacadda waxay sii tay oo sii aday qaraar joogtaa oo awalba soomaaliya ku saabsanaa oo ahaa soomaaliya aan qaranimada midnimada lala xadgudbi karin oo ay adkaysanaas waxaa kaloo ka soo baxay in aanu saaxiib nahay uu yiri maaragtay saameyna ku leh jaamacadda arabka uu yiri annaga ayaa arrintaas fiirinayna dhexdhexaalinayna
mudane wasiir dalkaas waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan oo tuunsan yihiin inuu yahay sacuudiga dalka sacuudiga sacuudiga iyo imaaraadkuna ay isbahaysi ku yihiin khilaafaadka hadda ka jira gobolka oo hal dhinac ay kasoo wada jeedaan marka ma laga yaabaa in ballanqaadkaas ay qaadeen haddiiba uu sacuudiga yahay ama dal kale yahay in hal dacaal lagu lisay ay noqonayso oo waxba aysan kasoo bixi doonin
anagu maamilka ma hagaami karo niyad fiican ayaana ku qaad oo ku yeelay dhacaayintaas afka iyagu waa cadyahay waa cadaynay sharciguna ayuuna ku jiraa qarannimada iyo midnimada dalka soomaaliyeed waa in lama laguma xado marka haddii niyad wanaag nala ku dhexdhexaadiyo warkaa haddii anaa hadee
waya haddii aan usoo noqono dhinacan iyo dekedda berbera gaar ahaan soomaalidu waxay ku maamaadaa geel gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa waxaa la isla dhex marayaa oo khaasatan siyaasiyiinta somaliland iyo dad indhaindheeya siyaasaddu ay leeyihiin dowladda soomaaliya waxay kala hormarinaysaa tillaabooyinkii oo waxaa fiicnayd marka hore inay somaliland arrintan kala xaasho dawladda som waxba kama qabto diyaarna u tahay inay walaal somaliland risaf kartoo lisfaamo laakiin hadda waxaa galay oo eeda loo haystaa ma aha walaasnaad waxa weeye dal ajnabi oo dal ah oo damcay inuu maarata heshiis uu galo aysan dawladda soomaaliya mesashi dadka dalka aysan ogolayn marka dadka leh khilaafka soomaaliya iyo alan buu udhexeeyaa adaban xaqiiqada siday tahay u arkay khilaafka wuxuu udhexeeyaa dal ajnabi ah oo rabo inuu dalka iyaga u tashado annaga soo jeedna sharcina aanu lahayn waayahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan dekeda berbere iyo warqadii ay u direen jaamacadda carabta waxaa ii martay ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane axmed ciise cawad waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u gacan haadiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabayo kusoo dhow barnaamijka meesha aad joogtana noogu dar aad baad umahadsan tahay walaal magacaygu waa axmed saarax buraare waxaan joogaa magaalada garoowe waxaan marka koowaad salaamayaa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaan marka labaad u hambalyeynayaa qaabkii ay dowladda federaalka u wajahday faragelintii ay imaaraadka ku sameyneysay xukuumadda soomaaliya waxaana weydiinayaa wasiirka hal su-aal oo ah waxaa jira in dowladda federaalku ay la gashay heshiisyo iyada ah kaaba dhisida kaabayaasha dhaqaalaha dowladda turkiga iyo dowlado kale kaas oo ay ka fulinayso magaalada muqdisho ay dowladdu fadhido maamul goboleeyadii kale waxay u arkeen arrintaa inay dowladda federaalku isku koobayso khayraadkii ama wixii la wada wadaagay maadaama masiirkii iyadu gacanta ku heshay isawixii taasoo iyadu dowladda dowlad goboleedyadii ku kalifaysa inay gacanta u gasho dowlado dullaala-ah iyo dad arrimo siyaasadeed kale maxaa uga qorshaysan dowladda federaalka in ay soo daadajiso ama khayraadka ama dhisida kaabayaasha dhaqaalaha sida dekadaha iyo laamiyada laga dhisayo magaalada muqdisho maamul goboleeyo ay kamid tahay puntland maamul goboleeyo iyo kuwa kaleo dhan in iyagana la siiyo qoondadoodii iyo wixii xaqa ulahaayeen waaya aad ayaad umahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawow
waa su-aal fiican marka waxa weeye waxa su-aasha weydiiyey in wasaaruhu uu sheegay inaysan soomaaliya diidanayn gobolada soomaaliya dhowr kasta soomaaliya ka ka ka dhaca mutada inay baeeyisinayso oo ay sidaan anigu ka wahayo markay la hadasho deeqbixiyaasha waxay mar kasta maanta ugu dambeysay ra-isul wasaaruhu kala hadlaya deeqbixiyayaal sidii soomaaliya loo xoojin lahaa horumarka soomaaliya dhan gobolada da soomaaliyeed waxay iban ugu ugu doodeysaa oo ay mar ula raadinaysaa dadka soomaaliyeed ee gobolada soomaaliyeed oo dhan waa marka laade in xataa horumar kaleeto maaragtay gobolada ugu tago waxaa jeliya oo dowladda soomaaliyeed ay ay diidan tahay waxa weeye
wa tahay marka dowlada soomaaliya maalgasha ha lagu sameeyo laakiin waa in lasoo maraa albaabka saxa ah wa tahay heshiisku hayaa miday dowladda soomaaliyeed oo gasahay dhegeystaha kale ayaan soo dhaweynayaa waxaad dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waa cali yaasin gurbe waxaan joogaa dalka sweden mudane wasiir aada iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa sida hufan aad noogu sheegtay waxyaalihii aan ku weydiinay laakiin su-aasha aan qabo waxay tahay soomaalida waxay dhahdaa buur ahow ama buur ku tiirsanow dowladdan hadda jirta waxaad moodaa in culaysyo badan ay haystaan oo ah wadamo badan oo isdiidan capacityga dawladda iyo habka dawladnimadeena iyo awoodeenuna inay aada u liidato way muuqataa maxaa diidaya annaga oo dawladnimadeena haysana inaan yeelano saaxiibo dhow oo aan ku tiirsannahay oo aragtiyan iyo mabaadiyanba dalkana nanoo dhisa islamarkaasna aragtideena qarannimo nala difaaca su-aashaas waxaa ii daba taalla su-aal kale oo iyaduna ah waxaad la socotaa magaalada muqdisho waxaa ka furan laba xero ciidan ciidan ay tababaraan turkigu iyo ciidan ay tababaraan imaaraadku xerada ciidanka ay turkigu tababaraan calankii soomaaliya iyo calanka turkiga iyo sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhegan waxaa loo qaadaa heese wadaniyeena waxaa lagu tababaraa qaab annaga soomaaliya aan ku qanacsannahay waayo mudane wasiir soo dhowow
waxaan u sheegayaa dhegeystaha dawladda soomaaliya waa mare xidbo badan way leedahay adduunka oo dhan la iyo america iyo yurub iyo africa iyo carabta xidbo badan bay ku leedahay diyaarna way u tahay wayna rabtaa inay qofka dal kasta ay saaxiib la noqoto sida uu uu uu maaragtay dhegeystuhu uu uu tilmaamay marka hadda arrinta tani ma aha khilaaf soomaaliyeed iyo adduunka ka dhexeeya waa khilaaf dowladda soomaaliyeed iyo shaadka ka dhexeeya weliba ra-iisul wasaaraha ka muuqatay maxaa la yidhaha shirka qofkay xataa shirkada laga leeyahay dacwad kudoog oo anagu dhaqan xumadeeda saa macnaheed iba badan dhahay haduuse dhegeystuhu leeyahay waa siyaasad fiican in saaxiib yeesho waa ku raaxsanahay waxaan waxaan waad ku mahadsan tahay waad ku mahadsan tahay mudane wasiir waxaan filayaa ulajeedada dhegeystahu inuu ahaa in imaaraadku uu ka gows haysto qarannimada halka turkiga uu kirsan yahay sababtaasoo calanka iyo heesaha iyo usoo bandhigayay aan aan u gacan haadina dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka dhegeystayaal waxaan inoo marti ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya mudane axmed ciise cawad oo aanu ka wareysanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay arrinta heshiiska dekedda berbera iyo weliba shirkii jaamacadda carabta ee uu wasiirku ka qayb galay dhegeyste kale ayaan u baaqaynaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
waa mahadsan tahay waa dhowahay magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed baadil axmed waxaana ku suganahay wadanka jarmalka wasiirka waa salaamaya bacda salaam wasiirka su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay wasaaradda arrimaha dibadda maxaa aan ay ka og tahay heshiiskii berbera waa midda koobaad maxay soo kordhinaysaa dacwadda aad jaamacadda carabta aada u gudbiseen o ad oga gudbiseen shirkadan d b world iyo heshiiskii ay saddex geysoodka ay la saxeexatay somaliland iyo dowladda ethoopia waayahay aada ayuu umahadsan yahay dhegeystahaas jarmalka naga soo wacay mudane cawad
dowladda soomaaliya waxay ka og tahay ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka og tahay heshiiskakii ay sheegatay shirkadda dubay oo ahayd inay noocaasa ay la saxatay ku maaragtay deked soomaaliyeed iyadoon dowladda soomaaliyeed ogolaanin intaa waa intaan ka ognahay waxay soo kordhinaysaa maaragtay doodayada carab waxa weeye carabtu waa meelaan xubna ka nahay annaga daleeto oo carabta oo kamid yahay dalka dekadaas laga leeyahay marka waxaan aynay inaanaan ogolayn in sida jaamacadda carabta jarkeeda uu qabo inaanaan ogolayn in lagu xadgudbo qarannimada iyo waayahay su-aal kale ma weydiin karaa waa mahadsantaha walaal su-aashaas ayaan ku ekeynaynaa waktiga ayaa gabagaba ah marka mudane wasiir waxaa intii adiga lagu magacaabay iyo intii ka horeysayba waxay soomaalidu aada isu weydiinayeen maadaama dalka imaaraadka carabta ay dowladdu waxyaabo kala duwan ka tirsanayso oo aysan ahayn dekeda berbere oo keliya sababta ay dowladdu ugu yeeri weyday safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya su-aalana uga weydiin weyday arrintaasi hadda oo aad jaamacadda carabta dacwad ama aad codsi u gudbiseen inay arrintan wax ka qabtaan weli safiirka waxba mayna weydiin marka ma awood iyo daruufo idiin diidaya ayaa jira mase rabitaan la-aan ayaa jirta
dhabta waxay tahay jaamaco intii arrintani dhacay dhacday oo buuqani dhacay safiirka imaaraadka soomaaliya ma u joogin soomaaliya waanu u yeedhi lahayn waanu u sheegi lahaa in inka dhacay laakiin ma uu wadanka waaya waad mahadsan tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacay waa cabdiqaadir ibraahim idin ka soo wacaya magaalada alkaxyo marka hore waxaan salaamayaa wasiirka mister cawad iyo faahid mubsiya jaamac bulle jaamac wasiirka waxaan weydiin lahaa dowladda soomaaliya waxay inay cabasho u gudbisay jaamacadda carabta waxaan ka warqabnaa jaamacadda carabta inay waxyaalo badan oo ay gudaheeda hataa ay ku fashilantay marka wasiirka waxaan weydiin lahaa maxaa kasoo kordhaya haddii cabasho loo soo gudbiyo jaamacadda carabta masalo ka mudnaan lahayd in meelo kaleto la aado oo arrintan qadiyadan iyo xadgudubka lagu sameeyey madax banaanida ummadda soomaaliyeed wax looga qabto qodobkaasaan weydiin lahaa wasiirka waa tahay wasiir cawad su-aashii ma maqalani su-aasha su-aasha ma- ma mudnaan lahayd in meel kale lala aado intii jaamacadda carabta lala aadi lahaa siyaabo kalena wax looga qabta arrinta waa shidiisa weeya uga jawaabasaas anaku jaamacadda carabta xubin baanu ka nahay shirkoodii ayaana dhacay oo aan ka qaybgalaynay mesh tii dhacay heshiiskaas anaan raalliga ka ahayn markii ugu meeshaleysay oo maxfal dow ama golo dow dowladeed aan tegi karno golo dowli aan tegi karno kaasuu ahaa waan tagnay annaga iyo dalka wax ka tabanayno ama shirinta wax ka tabanayna oo ku xubnahooda nahay marka saasaanu u geynay arinta waana waana ku faraxsannahay haddii ay ubaaana waa tegi waxaan ku kalsoon in sharcigu uu dhaanka yaga yahay ugu dambayntii eh, mudane axmed ciise cawad maxay ka qabaan eh, dowladaha arrimaha soomaaliya daneeya sida dowladda maraykanka eh, iyo dowladaha turkiga arrintan sidee u arkaan oo maxay idinkaga idinkala wadaageen arrintani sida ay u dhacayso doon magacaaday dalalkaanu ilaa hadda la hadalay oo dhan oo xuduudka caadiga ah oo diblomaasiyaed naga dhexeeyo ama iska warsan kulligood way arkaaneen sharci darrada go-aankaas ama heshiis maxaa la yihahdaa sharci ka daas ay sameysay